kii bishii juun ayaa askari ka tirsan ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya si waxuushnimo ah oo arxandarro ah wuxuu u dilay aabba soomaaliyeed oo ku ganacsanayay isgoyska ceelgaabta askarigaas si ka fog qayimka iyo sharafta aadamaha ayuu aabbahaas u dilay waxaa ka howlgalay saldhigga boliiska degmada xamarjajab waaxaheeda gahayr iyo horseed gacanta ayaa lagu dhigay isagoo qorsheynaya inuu fakado uu falkaasna la baxsado falilahi alxamdu askarigii gacantaa lagu hayaa kiiskiisana baarisa ku socota waxaana xusid mudan in askarigaas uu hore faldembiyeed hore u geystay laakiin aan wax caddayn ah oo muuqato lagu haynin falilahi alxamdu markaan cadaaladda horgeynay baaristiisa ay bilaabatay ayay soo baxday inuu ahaa caadaystay horar horay faldambiyeedyo kale u geystay sidaas daraaddeed askarigaas waa xihan yahay wuxuuna ku jiraa gacan aamin ah oo awood leh wuxuuna hortegi doonaa cadaaladda wuxuuna dhimin doonaa wixii xaqa uga yeesho saxaafadda waxaan rabnaa maanta inaan la wadaagno juun kii barqanimo ayaa degmada dharkeenley soona tabakaaye madow waxaa gacanta lagu soo dhigay dhagarqabe ka tirsanaa kooxda al-shabaab oo ka howlgelijiray u howlgeli jiray amniyaad ahaan dhagarqabahaas gacanta lagu soo dhigay hore wuxuu uga tirsanaan jiray jabhadaadka ka howlgala gobolka hiiraan kaas oo lagu magacaabo xasan cabdulaahi salaad magaciisa afgarashadana uu ahaa bukhaari wuxuu ka geystay dilal qorshaysan magaalada muqdisho gaar ahaan dharkeenley horey wuxuu uga mid ahaan jiray jabhaadka ka howlgala gobolka hiiraan kadibna waxay argixisadu u soo wareejiyeen inuu ka howlgalo amniyaadka ka shaqeeya gobolka hiiraan ciidanka boliiska soomaaliyeed hogaanka baarista dambiyada ayaa gacanta ku soo dhigay isaga oo ku jira fal ammaanka lid ku ah isaga iyo laba dhagarqabe oo kaleeto haddana kiiskiisa waxaa ku socda baaris wuxuuna wajihi doonaa cadaaladda haddii ilah yidhaahdo sidaasi la eg soddonkii bishii meey ayaa shabakado ka tirsan qolyaha nabadiidka ee al-shabaab ayaa hogaanka baarista dembiyada ee c i d-du waxay ku burburiyeen ex control afgooye iyo degmada dharkeenley ee gobolka banaadir shabakadahaas ayaa u howlgeli jiray si lid ku ah ilpublica secreso ama nabadgelyada guud ee qaranka waxayna ahaayeen shabakado ka shaqeeya falal argagixiso oo argixisadu ay leedahay